bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto fayla duhur fayla ha ka dhowaada warkaana duhurna meesha bakada warbaayinta warsan ee baydhaba qodobadaysiin ka dheegi doontaan haddii ilaahayara intuuna ka guda jarna iyo walibaa ku mid kiisaska udurka koofi toban sagaal oo guud ahaanba iyo diirtii alamka shan dhawiisan shan milyan iyo weliba sidayoon shal sareeya warbixin ku saabsan yaa ka dheegi doontaan haddii ilaahayara warkaan duhurnama haddii ilaahayara insha allah toogasho ku dhiiday magaalada muqdisho iyo weliba faahfaahinaa ku bahayta muwaadin soomaaliya oo corona virus amuuday london somalilan iyo diiwaangeliday kiisasa horle oo corona virus e puntland yaa ku hadlay amuushada wasiir ku tirsan maamulkaas duqeymo ku dhiida deegaano ku tirsan shabeellada hoose baay iyo weliba jubbada hoose jubbaland yaa sheegtay waqtiga lagaadawa imtixaanka dugsiga kore askar ku tirsana ciidanka dowladda oo weerar laka dilay galmudug oo iyana wafdi andirta deegaan ku teeganta hiisad dagaal akhbaaraadka binaanka raadiya warsana singhaytona duhurnimadan haddii ilahayara akhyaaray walibaa ku mid ah madawiinaga asturiya iyo raaligelinku bi amar usujibi
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
khiyaaray duhurnamayaada tuu isniin taariikhdana ka toosanta labaatan i shanta bilishanaad ee mey sanadka lamada kun labaatanka intaas waliba iyo hayana qodobadii warkaana duhurnama haatana ka dhowaaday soogiyey oo faahfaahsan haddii ilaahayara warkano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha-e yaasiin saar intanisin kula soo sii doona haddii ilaahayara inshaa allah dhanaga sanaado walibaa gaanweynku jeesi doonta intii warkuusubada ka jara mariye maalin ali ka bilaawno akhyaaray sidiisin warkaba ka dhegeysan kiisaska udurka koofi toban sagaal iyo guud ahaan badeertay caalamka shan dhawiisin shan milyan iyo weliba sidayoon shal sareen dalalka warbixin ku saabsan walibaanin diyaariyey waryaagan bashiir cabdulaahi cusmaan maalin weliba waxaa la diiwaangeliyaa kiisas cusub dhimasho iyo dadka ka caafimaaday cudurka coronavirus guud ahaan caalamka saacadaha qaar waxaa la kala baraa dhimashada iyo dadka caafimaaday oo lala caalami ah oo looga hortegayo cudurka coronavirus ayay ka socdaan guud ahaan caalamka maadaama aan horay looga sii feejignaanin halista iyo faafitaanka fayraska covid nneteen kaas oo ka soo shaac baxay dalka shiinaha fayraska ayaa isaga kala gudbay dalal kala duwan adduunka waxyeellada ugu badan waxa uu gaarsiiyey dadka ku nool dalalka ku horumaray dhaqaalaha caafimaadka iyo tiknolojiyadda casriga ah dhammaan waxyaabaha horumarka muuqda ee ka dhex tilmaamay waddamada kale ee caalamka kama aysan baajin xaaladaha cudurka dhimashada iyo dadka ka caafimaaday waxaase maalin la ah lagu diiwaangeliyaa kiisas hor leh guud ahaan adduunka xanuunka coronavirus waxa uu gaaray shan milyan shan boqol iyo laba kun shan boqol toban iyo labo halka ay dhinteen saddex boqol afartan iyo lix kun toddoba boqol lixdan iyo kow waxaana ka caafimaaday laba milyan saddex boqol iyo laba kun afar boqol afartan iyo toddobo maraykanka ayaa kaalinta koowaad ee kala sarraynta labada boqol toban iyo saddexda dal ee laga helay coronavirus ku jira waxaana booska labaad ee ku xiga soo galay dalka brazil oo xawaaro sare ugu sii faafay gobollada dalkaasi qaaradda america ayaa ugu badan kiisaska cudurka corona waxaa laga helay guud ahaan dalalka ku yaala qaaraddaas waqooyiga america waxaa ka diiwaangashan hal milyan siddeed boqol iyo siddeetan kun siddeed boqol konton iyo saddex qof boqol iyo toban iyo afar kun saddex boqol sagaashan iyo afar dadka ka caafimaaday ayaa gaaraya shan boqol lixdan iyo laba kun lix boqol labaatan iyo sagaal halka koonfurta america laga helay lix boqol soddon iyo saddex kun toddoba boqol siddeetan iyo saddex qof dhimasho waxay gaartay soddon iyo kow kun shan boqol iyo laba iyo toban kun waxaana ka caafimaaday laba boqol afartan iyo laba kun laba boqol iyo toddoba qof yurub waxaa laga helay fayraska xaalado gaaraya hal milyan sagaal boqol iyo kow kun toddoba boqol lixdan iyo afar waxaana u dhimatay boqol iyo lixdan iyo sagaal kun sideed boqol afartan iyo sagaal qof iyadoo ay ka caafimaadeen sideed boqol sideetan iyo laba kun lix boqol labaatan iyo sideed qof qaaradda aasiya waxaa laga diiwaangeliyey cudurka coronavirus sagaal boqol lixdan iyo laba kun sideed boqol iyo toban iyo sideed qof waxaana u geeriyootay labaatan iyo toddoba kun afar boqol sagaashan iyo saddex qof waxaana ka caafimaaday shan boqol konton iyo sagaal kun sagaal boqol soddon iyo sideed qof africa waxaa laga helay covid nineteen dad gaaraya boqol toban iyo saddex kun sideed boqol konton iyo kow qof waxaana qaaradda cudurka ugu dhimatay saddex kun saddex boqol toddobaatan iyo shan qof waxaana ka bogsatay afartan iyo lix kun saddex boqol iyo lix qof
idan mahadsanyihi waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo hayooni lasoo siiyay warbintii kiisaska cudurka covid toban sagaal isla wararkaas ee cudurka covid toban sagaal hangnaqdoongnay akhyaaray ku hormariisay qodobka howlgal halay etiyoosuubyan ciidamada booliska ee degmada khulwadaag ee gobolka banaadir ayaa weliba la sheegay intiyo toogasho oo ka dilan qof hubeysanaaya oo la sheegay intiyo sooburadahaya kaas oona miilo kalediyo sheegeen intiyo gacantiyo ka dhigan qof kale howlgalkan iyo weliba kudambeeytay sida la sheegay kureeda markay qaar ku mid ee shacabka degmada sayti iyo ku obaadeen ka hubaysan oo bur-ada mararka qaar dhacanka jeysadow saraakiil ku tirsan ciidamada booliska ayaa howlgalka fuliyeen weliba sheegana inta ka hoda bur-adka qaarasho iyo la dagaalimeenta saytina iyo sababtay inta koo ku mid iyo toogdan kan kalena nololayo ka gobodan waliba la sheegaya in tiragaasaydi iyo haayanga haano hiliyada qaar dhaan jeysi jaray ama ku jeysi jaray haafado degmada howlwadaag islamarkaasna islamarkaasna howlgallada ciidamada iyo siiwada doonaan ilaa iyo inti laku sifeeyowa ka hodo bur-ada e wararka at warbaahinta warsan iyo halaayatya waliba sheegahana in tiraga hubaysanaayo milasayta iyo laakubadii ama la sheegay inti laangwada dhiniga ciidamada saldhigga sida oo kalena iyo la sheegay intimilasa iyo kubida mooto bajaajo iyo weliba lama qora oo maqaashoo laka sheegay a k forty seven anasona dadka iyo ka dhaca jiraan degmooyin ku mid ee khudan hulwadaag dharkenle iyo warta nabada iyo maalmo la dhaafeba weliba dadka ka nool iyo abasho ku muujaana ka hodo bur-ada oo hamiin iyo maalanba milasiti dhaanku jeysi jaray wararkii cudurka covid toban sagaal yaa kanagadaanay akhyaaray ilaang nahariisa weliba magaalada london ee wadanka ingiriiska iyo ka nooliin soomaali fara badan uusan ka amuuday macalin xasan fara oo uusan kumid tahay dadka suuda weyn lunkasawa waana ku dhex muuqday soomaalida ka nool dalkaasi macalinkan iyo weliba uusuhay dhiniga macalinka banooniga koleyga oo sidoo kalena usu kumid tahay ciyaartooyadii hore ee banooniga koleyga ee soomaaliga weliba nala sheegay inti toddobaadyadii laadhaafiisu la xanuunsanaya ama la jiranaya cudurka safmareenka ee corona virusa sida la sheegay kadambeyntina geegkausun amuuday ilaang nahariisa macalin xasan faarax iyo waliba usuu muddo deganaaya magaalada london welibana lakibada intisaado hasooda lakadooga magaalada london sidiiyo sheegan dad saayibidiise ooiyo ka noolin magaaladaas horey iyo magaalada london weliban ka amuday dada-aanku ee dhaniga ciyaarta banooniga luta ee soomaalida oo saaxiiba iyo haayan macalinkan geegkasoo ka amuday magaalada london hanasonayo kumid tahay cabduqaadir maxamed faarax biriq iyo weliba markhuun injineer baana cabdalla cali iyo weliba oo la sheegay intii lamadan yoon yoon amuudan cudurkan covid toban sagaal somalilan iyo yenigeeg waliba ayaa sheegday kiisas horle cudurka corona virus oo lagu helay deegaanada somalilan iyadoona dadkaas kortile lagu helay cudurka corona virus iyo ka amuudan deegaanada somalilan waraa ku bahi wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan ee weliba laka sheegaya intii la baaray sagaalan iyo shan qof ah waana lagu shakiisnaa cudurka corona waana lagu helay soddon iyo shan qof oo ku mid ah dadkaasi dadka cudurka lagu helaya wasaaradda weliba ayaa sheegday indiyo shir roogan ah tuman iyo afar qofa magaalada boorama siyeed kalena iyo roogan magaalada buro meeli siyeed kalena iyo roogan magaalada hargeysa lama qofa kumidana iyo roogan magaalada berbera meeli lama kala iyo roogan magaalada laasanood lama hal kumidana surooga magaalada laybaday walibana ila sheegeen dadaadka udurka lagu helay iyo iyin haano onkubana deegaanada somalilan wiilisho ka dambeyntii wasaaradda caafimaadka ee somalilan iyo waliba ay sheegdeynta qofka qofa haween ayuu soo qabay udurka koofi toban iyo sagaal uusan ka amuuday magaalada hargeysa taasi tiniyo nagadaasa qofkii toban iyo shanaad ee somalilan ka amuuda udurkan koofi toban iyo sagaal tirada guud ee dadka lagu helay cudurka corona virusa deegaanada somalilan iyo weliba ayaa diirtay laba boqol iyo weliba saddex qofa miliyo kufaysatay toban iyo sagaal qof isla wararka corona ka guda jarna weli yaa khiyaaray madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo soo ka hadlayay magaaga xukuumadda iyo weliba kanshaabka puntland iyo weliba uu soo kutaasiyey geeridii wasiirka deegaanka beero iyo weliba isbeddelka cimilada puntland ismaaciil diiriye oo uu soo waqti dhow uu soo amuuday aabuqo koofi toban iyo sagaal waanuusan ka amuuday beledka muqdisho ilaangna hareysa wasiirka iyo weliba usu kumid tahay aqoon-yahanada puntland haatan usu kumid tahayo xubno golo wasiirada oo runtii usu shaqo faylana anhaya dalka iyo weliba dadka madaxweyne deni weliba uu soo tiriyay geerada ama uusoo kuqiirday geerada iyo isula qeybsadaya golayaalka dowladda gaar ahaan golo xukuumadda iyo weliba shacabka puntland ehladii qaraabadii qoysaskii iyo weliba owlaadiisu kubahi marhuun wasiir ismaaciil diiriye welibana ilaaan ku tuugay intiiisudhaafa samir iyo iimaanna kusi shacabka soomaaliyeed gaar ahaan puntland ehladiis iyo weliba qaraabadiis dhanaga kale madaxweyne ku-geenka puntland axmed ilmi karaashi aysuuna taasiin diri ama kutaasiyay guud ahaanba shacabka puntland gaar ahaana qoysaskii iyo eheladii usoo ku amooday wasiirka wasaaradda deegaanka iyo weliba isbeddelka cimilada puntland marhuun ismaaciil diiriye uusoo ka amooday beledka muqdisho ilaagna hareysa wasiirka deegaanka iyo weliba beero ee puntland ismaaciil diiriye iyo weliba usla sheegay intiisu saameyn dhanaga habdhiska neefsashada usoo kureebi cudurka ingmudana usula jiifay magaalada garoobe welibana usoo kumid tahay wasiiradii usaamagaabay madaxweyne deni sidoo kalena usula shagay dowladii ka-aankii oosu ku tirsanayay wasaaradda walbarashada iyo weliba deeqo qaranka faahfaahino dheeraada iyo weliba ha ku bahaayatee akhyaaray dugeen diyaarada dhokhaleyti wakhtigii dhatiya ku dhiidi degmooyin iyo weliba deegaano ku tirsanga gobolada shabeellada hoose baay iyo weliba jubbada hoose saraakiil ciidan weliba ayoo sheegana inta dugaanta sayta lala fiirsaday haruuma al-shabaab iyo keliyan deegaanka kuunyo baroob ee gobolka shabeellada hoose islamarkaasna laka dili xubnuhusu ku midaya sarkaal iyo magaasha ka kooben abumad abu mu-aad sidoo kalena saraakiil weliba oo sheegana inta duqeynta kalediya kudhidi deegaanka bulufulay eeay ku tirsanta gobolka baay oo lala fiirsaday saraakiil ku tirsan al-shabaab iliyo soodan duleedka ama iyo ka soodan duleedka degmadaas dhanaga kale saraakiil iyo weliba oo sheegana intii islaa khalayta duqeyn sadaad iyo kudhidi harun al-shabaab iyo keliyan deegaanka jamaame iyo weliba deegaanka hawaay ee gobolka jubbada hoose islamarkaasna lala fiirsaday saraakiil iyo weliba ubno ku tirsan dhanaga dagaalyahanada harakada al-shabaab taliska howlgalka maraykan kulanka south africom oo kaaladahaya ciidamada dowladaiyo mararka qaar weliba duqeyma iyo kufliyayana degmooyin ku tirsan iyo weliba ama degmooyin ku tirsana bartamo iyo koonfurta soomaaliya ahaana sona la sheegay intiyo ka dilayan xubno ku tirsana dhanaga al-shabaab wasaaradda walbarashada iyo weliba taaliinta kore dowlad goboleedka jubbaland iyo geeka waliba ayaa sheegay waqtiga laga hadlawa imtixaanka shahaadiga iskuullada kiyaala deegaanada maamulkaas qoraala ku bahi wasaaradda walbarashada laka sheegay intii redland dhakay waqtigii la qaadan lahayay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga kore hoose hanasona iyo ka toosan ay tay imtixaanka lagu qaadan lahay lita bilejong wasaaradda qoraalsha weliba laga sheegay intii imtixaanka shahaadiga dugsiga kore ee hoose ee deegaanada jubbaland la qaadowa ama usugalo doona tomiyi kowda bilo toddobaad ee isla sanadkan lamada kun iyo labaatanka wararka warbaahinta warsan yaa ku helay tadulaadka degmada bal-ad ee gobolka shabeellada dhexe iyo weliba sheegahana intii hiraabdhamadiiyo geedka meelaas usoo kudhi waxay rirlika dili askar ku tirsan ciidamada dowladda rag hubaysan oo ku tirsan dhinaga dagaalyahanada harakada al-shabaab iyo haqaadi ama kaqaaday fadhiisamada iyo hoggaan ciidamada ku tirsan ahaan dowladda welibana meelasiti la sheegay in tili kadili askar ku tirsanayd ciidanka dowladda intaasiti kureeda weerarka ama warar weerarka meelalaha ka qaadi iyo la sheegay inti dadkii haqaadi meelyo ku beehan welibana daqiiqada kureeda meelaha deeraya ama meelala ku qaaday miidadka iyadoona la sheegay inti meelasayisoo kudhi ama weerar kusukudhiya tusukusooda howlgala lakabaada goobaba dadkii meelo weerarka ka gaaday war qoraale oo weli majarta war qoraale oo laka faafaya dhinaga internetka al-shabaab iyo warkarka faafiyaase laka sheegay ama ya sheegatii mas-uuliyadda wararka ama weerarka kudhi duleedka degmada bal-ada iyadoon iyo sheegeen intii oo ka dilan lama askari sida oo kalena meeliyoo ku qaadan lama gora oo magaashayo ka sheegeen a k forty sevena al-shabaab iyo mararka qaarsho weliba iyo weerar toose yaa ka qaadasa saldhigyada ciidamada dowladda federaalka iyo keliyan duleedka ballada weliban iyo usud iyo mudanta inti dhowr jeer weerar meelasaytiisu kudhi laka dili saraakiil iyo weliba askar ku tirsana ciidanka dowladda weli warkii duurnima idaacadda warsan ee bay dhabadhuguunsada ay tan akhyaaray dowlad goboleedka galmudug iyo weliba yoon wafdi yoondirana ama wafdi wasiira yoondirana deegaanka sahaqurun ee gobolka mudug milasona la sheegay intiyo iskoor fadhiyaan ciidamada danab ee qeybta koowaad iyo weliba maleeshiyaad yoon abaabulana hab maleeshiyaad hiisidan iyo waliba kudambeyti kureeda markii dhowaan ciidamada danab meeliyo ha ku hireen qof aan ku hay deegaanka gobolka muduga maleeshiyaadka iyo ku dhirfiyin haragga sayti iyo weeraraha ka qaadan xerada ciidamada danab ee magaalada gaalkaaya wafdiga uu soo gaamiyay wasiirka amniga ee galmudug axmed macalin fiqi iyo weliba deerana deegaanka saaho takhalunkudeera waana lanshal qaada ciidamada danab iyo weliba maleeshiyaadka hubaysan oo iskoor fidhi khiyaaray surunkiisiin warku kudhugun sida haytan shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo madaxweynaha dalkaasi t ester iyo raaligelin kubiyay kureeda markii usujibiika oo ku mid ah sharciyada lakala dagaalamahaya faafowka cudurka dilaaga ee covid toban iyo sagaal maqaayid iyo kataala caasimada vienna iyo madaxweynaha waliba uusoo sheegay intii isoo meelasay isoo fadheeday waana kadaaya mararka qaarna la sheegay intii isoo mari ama isujibi tallaabooyinka iyo weliba sharciyada bandowga ee ku jara dalkaasi madaxweynaha oo daadisa laka sheegay toddobaatan ilisana jar iyo la sheegay intii isoo meelasayta isu fidhi asaabtisa meelanka kooyan waana meelasayta kadaaya waana soo hilmaamay intii isu fiiri saada madaxweynaha iyo weliba usuuna hilo waqti dhatiya isu fidhi banaanka muqaayida weliba meelasayta kala kulmay booliska sida warbaahinta dalkaas yaa sheegday bakhada dowladda dhowaan yaa saartay sharciyadan ee maqaayida yaa la fila intiya reedalankufura welibana la amraya intiiisun hoggaansama tallaabooyinka lakala dagaalamo fayraska corona maqaayida iyo weliba laku yaaba intii la ganaa ama laka ganaa sharciga usujibi madaxweynaga abaato madaxweynaga sheegay intii suqaadawa mas-uuliyadda wali haddii milkiiliga meelasayti isu wala khasaare usaa ku deerta dhacdadasayti warkay duurnama dhagunsadayaalla hilan weysiin kula socoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabana intaninka dhonyaa khiyaaray warakano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ah yaasin saari intaninsin kula soo siyaay kamaasintiin dhagunsadabka guud ahaanba shabakada warbaahinta warsan ee baydhaba intii warkun warlamadi adii lahayar reedan kulamana kan tumunkasa waliba sinkutabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu